aan ku bilownay soomaaliya waxaa heer gebagabaha maraya doorashadii lagu qabanayay ee caasimadaha dowlada goboleedyada waxaana ilaa iyo hadda la doortay xildhibaano ka badan boqol iyadoo ay socdaan diyaargarowga sidii doorashada xubnaha dhiman ay uga dhici lahayd ee deegaan doorashooyinkii hore loogu asteeyey waxaase su-aali ay weli ka taagan tahay in doorashadu ay wakhtiga yar ee ka harsan wakhtiga kama dambaysta loo qabtay oo ku beegan shan iyo tobanka bishan ay ku soo dhammaan karto amaan idhahda shan iyo labaatanka bishan ay ku soo dhammaan karto warbixinta amurtaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste doorashada golaha shacabka oo si xawliya ku socota ayaa inteeda badan waxa ay ka qabsoontay caasimadaha maamul goboleedyada dalka waxaana dhowaan lagu wadaa in magaalooyinka kale ee deegaan doorashada labaad kuraasta taalla ay bilaabato doorashadooda iyadoo ay jiraan caqabado ka jira meelaha qaar taasoo xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ay walaac badani ka muujinayaan wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka aqalka hoose iyo sida goobaha deegaan doorashooyinka labaad ay ugu hirgeli karto doorashada markii bishii january ay ku kulmeen golaha wadatasha qaranka magaalada muqdisho ay ka hadlayeen arrimaha doorashooyinka waxaana loo soo gudbiyey cabasho fara badan oo ay ka mid tahay cabashadii jawaari ay ka mid tahay cabashadii kursiga yaasiin faray runtii waxba kamaanay qaban marka astaanta ay direen macnaha waxay ahayd in doorashadan ay ku bilaabata boob ayna ku dhammaan doonto boob marka ma fila hadda wax ka duwan inay dhacayso inta hartayna haddii aan ka hadalna arrinta ah deegaan doorashada labada goobood ah ayagaba madashaas waxay ku sheegeen in sida la qorsheeyey in deegaan doorashada ee dowlad goboleedyada ay ahaan doonto labo weli waxaa aaminsanahay in ay taa dhici karto marka arrinta geda un ayaa iska cuslaanayso laakiinse haba jiitante laakiin ma filayo shan iyo labaatankii february ee loo asteeyey inay doorashooyinku soo gabagaboobaan in ay deegaan doorashooyinkaas ay kasoo wada dhammaan doonaan waktigaas ma filayo arrinta ah golaha wadatasha qarinka runtii taariikhda ayaa xusaysa in ay soomaaliya ay dadka hadda inta badan waxay yidhahdaan waa doorashadii ugu xumeeda soo marto runtii dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed ayaan fursad u helnay inay doorasho arkaan marka maanta in ay doorasho noocan ah ay ku caqliyeystaan oo ay ayagana ay hoggaan ka yihiin waa wax taariikhu xun marka waxaan dhihi lahaa bal isdabaqabta oo waxa haray oo keliya badbaadiya cabdiraxmaan daahir cismaan oo ah wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashadu ay ku soo gabagaboobi karto wakhtigii loo cayimay oo ah shan iyo labaatanka bishan february aynu ku jirno doorashada dadbaday qaabkay u socoto shacabka iyo dhammaan dadka soomaalidaba waa dhaliileen waxay ka muujiyeen shaki weyn khaasatan arrinta la xiriirta daahidda waxay ahaaday doorashada in la qabto qiyaastii sanad ka hor dhowr jeer ayaa ay dib u dhacday oo scheduleka ma arkaysaa la bedelay taasina runtii waxay noqotay arrin dadka soomaalida ay shaki weyn ay ka muujinayeen su-aasha labaad oo ku saabsan ayadana ma lagu soo gabagabayn karaa waktigii loo cayimay waa shan iyo labaatanka bisha februaayo horto alxamdulilah hadda in ma arkaysaa qiyaastii boqolkiiba afartan kuraastii ay soo baxday inkastoo muddo dheer ay qaadatay laakiin waxaan qiyaasayaa in habkii u socoto laga laga bartay cashar wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horeeyaba kadambe ka dambeeya wuu kasii sahlan yahay marka waxaan qiyaasaynaa waktiga hadda la xadaday in ma arkaysaa haddii la dadaalo wax weyn la qaban karo doorashada aqalka hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku socotay si dardar leh ayaa waxaa jira cabasho ay ka muujinayaan aqoon-yahanada iyo waxgaradka soomaaliyeed taasoo ku salaysan in kuraasta qaar loo boobay xubno ay wataan madaxda maamul goboleedyada sida uu ku doodayo cabdulaahi mahdi xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada dhab ahaantii doorashadii haatan way socotaa sida doontaba ha ku socoto cabashooyin badanna way jiraan kuraastii beelaha ama musharaxiintu inay tabanayaan cabasho badan in ay in badan ay ragga maamul goboleeda madaxweynaasha ka ahi ayagoo ay qofka ay doonayaan keliya inta badan ay kusoo baxeen kuraastii la dhigay maamul goboleedyada oysan qabaa-iladu aysan ku lahayn awood badan taasi waa mid doorashaduna haatan kolley sidii hore way dhaantaa dhaqaaq ayaa jira midda ah shan iyo labaatanka february ma kusoo dhammaanaysaa taa anigu ma qabo oo sideed iyo toban casho wax ka yar ayaa harsan maanta haddii laga bilaabo taa kuma soo dhammaan karto waxay u baahnaanaysaa bil ilaa bil iyo bar kale inay kusoo dhammaato midda ah kuraasta taalla goobaha kale ee ka baxsan caasimadaha maamul goboleedyada taas siday ku dhici kartaa ama ay kusoo gabagaban kartaa halka culayska weyn u ka imaanaya waa halkaas meelaha ugu caqabadaha badan ay ka imaan doonaan waxaa ka mid ah garbaharey oo runtii madaxweyne axmed madoobe uu ka qabo cabasho badan waxay kaloo dhinac kale ay caqabad ka jiri doontaa dhanka boosaaso oon ognahay khilaafkii ka dhacay boosaaso inuu salka ku hayay hanaanka doorashada iyo sidii loogu kala awood badnaan lahay taas iyaduna caqabad iyo culeys kale leedahay sidoo kale beledweyne oon ognahay in ciidamo lagu daabulay in ra-iisul wasaaruhu uu arrintaas diiday sidoo kale waxaa laakiin dhanka kale positive noqonaysa inuu madaxweynihii hirshabelle madaxweyne cali gudlaab uu shalay ka degay marka waxaas o dhan marka laisku soo duubo dhab ahaantii culeyskeeda ayaa ka jiri doona goobahaas kale oo culeys badan ayaa yeelan doontaa haweenka soomaaliyeed ayaa ka mid a qaybaha bulshada ee dhaliirsan qaabka ay doorashadu ku socoto waxaanay hoosta ka xariiqeen in lagu xadgudbayo saamigoodii siyaasadeed waa tan jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir dabcan doorashooyinka iyo caasimadaha habkay uga dhaceen waa si maaragtay hadda waxay ku socotaa doorashada xawliya ku socotaa caasimadaha labaadna inay ka dhacaan waa rajayneynaa balse doorka haweenka soomaaliyeed oo aan islehayn boqol kiiba soddon waa usoo dhawaan doontaan weli boqol waa la boqol ugu yaraan boqol xildhibaan iyo ka badanaa la doortay welina soddon ma dhama xildhibaanada noo soo baxay adiga waa labaatan ama waa dhowr iyo labaatan ma dhama rajada aan leenahay marka in la ilaaliyo qoondada haweenka waxay ku jirtaa aniga sida ii muuqanaysa meesha shalay laga keenay inay hoosaan uga soo dhacaynaan u malaynaya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho